إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaad dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose dhulgariir ayaa waxa uu ku dhuftay magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya shil geysta khasaare xooggan ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dhulka soomaali galbeed halka taayib ayaa baahisay sawirro horodhaca oo laga soo qaaday dagaal doraad ka dhacay deegaanka waniin leh ee duleedka magaalada ceeldheer nin waardiye ka ah goob suuq ah ayaa lagu dilay dalka kenya dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay qirtay in askar iyo saraakiil looga dilay dagaalkii doraad ka dhacay deegaanka waniin leh ee duleedka magaalada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka caadiley ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay weerar ay kala kulmeen dowladda federaalka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku ekeeyey fariisimo askarta dowladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada afgooye xeryaha ciidamada dowladda federaalka oo ku sugnaayeen ee weerarada lagu qaaday waxaa ka mid ah xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye sidoo kale isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka samaysteen degmada jannaale dhulgariir ayaa xala waxa uu ku dhuftay magaalada nairobi ee waddanka kenya caasimada kenya ee magaalada nairobi waxaa xalay ka dhacay dhulgariir saameyn yeeshay oo dad badan ka naxiyey dhulgariirka ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay afar dhibic labo meelaha laga dareemay waxaa ka mid a xaafadda islii oo ay degan yihiin soomaali badan dadka ayaa dabaqyada ka soo degay waxaana loo soo baxay bannaanka cabsi xooggan ayaa jirta in uu dhulgariir kala dhaco warbaahinta ayaa aada u hadal haysa dhacdadan maadaama aan hore looga baran inay dhulgariiro ka dhacaan dalka kenya shil gaari oo khasaare xooggan geystay ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dhulka soomaali galbeed faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka qabri dayax iyo dhagax buur oo ka wada tirsan dhulka soomaali galbeed oo ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ugu yaraan toban ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilkan halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan qof shilkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay duleedka magaalada qabri dayax waxa uuna yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo nuuca xamuulka qaada ah mid ka mid ah gobjoogayaasha oo ku sugnaa halka uu shilka ka dhacayay ayaa ka warbixinaya qaabka uu shilka u dhacay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun tuuliyogiyo waxaa ka dhacay shil aad iyo aad u foolxun labadan gaadhi ee dil muuqdo ee midnayahay ay zuuziga midnayahay dhaynaha baa isku dhacay kadib waxaa ka dhalatay dhimasho aad iyo aad u tiro badan oo lagu qiyaasayay ilaa iyo sagaal iyo toban qof runtii waa shil aad iyo aad u naxdin badan markii aan arkay wallaahi aad baan uga naxay allahu naxariisto intii ku geeriyootay inta ku dhaawacantana allah caafiyo dadku waxaa lagu qiyaasay gaariga saar sidoo kale qaar ka mid ah dadka joogay halka la geeyey dadka dhintay iyo dadka dhaawaca ayaa iyagana ka warbixiyey sidii ay wax u dhaceen siday wax u dhaceen goley waxa weeyaan gaari jaada oo ay yuusuan jaabka ah iyo gaari kale dab jaacda saaran yihiin oo isaguna gawaari yarre kurkadnoosha la yidhaahdo waday baa isgalay halkan meel u jirta magaalada adigu meelaha ugu yaraan shan kilomitr marka isugeyn dadka dhimashada waa toddoba daawaca holos la gudbiyey waa sagaal daawaca lagu dhaktarinayo isbitaalkii maxaan ku dhahdaa qabar dayaxna maanta magaalada qabar dayaxna waa waa shan ma ahan marka ugu horreysa dhulka soomaali galbeed laga soo calaamadeeyo shilal noocan oo kale ah halka taayib ayaa baahisay sawirro horudhaca oo laga soo qaaday dagaal doraad ka dhacay deegaanka waniin leh ee duleedka magaalada ceeldheer sakariya cumar ayaa ka warramaya waad mahadsan tahay sawiradan ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa qayb ka mid ah sawirada dagaalkii deegaanka winile islamarkaana lagu laayay askarta dowladda federaalka sawirada markii aad daawato waxaa kuu muuqanaya deegaanka ee dirirtu ka dhacday inuu yahay deegaan geedgaab ah oo dhul bacaad ah islamarkaana waxaa kuu muuqanaya askarta dowladda federaalka ee isaga baxsaday ee dagaalka oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii bursanayaan islamarkaana ay halhal u tooganayaan ayaa kuu muuqanaya waxaad arkaysaa ciidamada dowladda federaalka oo ay rasaasta ka haleeshay qeybaha dambe ee jirka arrintaas oo kuu muujinaysa in ciidamadan ay isaga firxadeen ama isaga baxsadeen goobta uu dagaalka ka dhacay waxaa kuu muuqanaya meydadka askarta oo kuwaas oo dhulka af af u yaalla islamarkaana ee rasaastu ka haleeshay qaybaha dambe ee jirkooda iyagoo sii baxsanaya sawirada qaarkood markii aad daawato waxaad ku arkaysaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee lagu dilay ee dagaalkan ka dhacay winile oo isagoo meyd ah uu agyeelo go-baati ah arrintaas oo muujinaysa in askartan lagu soo qasbay goobta islamarkaana aysan wax dagaal ah diyaar u ahayn waxaa sawirada qaar ee kaga muuqanaya in askarta qaar ay isku dayeen inay siibaan dareeska ciidanka si ay ugu fududaato inay ka baxsadaan ee fagaaraha dagaalka islamarkaana ay rasaasta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haleeshay isagoo gabbaada ka raadinaya geeda aada u gaagaaban islamarkaana halkaas ay rasaasta kula dhacday sidoo kale waxaad arkaysaa askarta qaar oo qorigii iyo booshkii ay siteen oo garbaha ugu jiro islamarkaana iyagoo baxsad ah ee rasaastu ay haleeshay waxaa sawirada qaar aad ku arkaysaa in askarta uu culays ku noqday hubkii ay siteen islamarkaana iyagoo faramaran ay rasaastu haleeshay sidoo kale waxaa sawirada lagu arkayaa sanada militari ee kala duwan ee lagu soo furtay dagaalkan ka dhacay deegaanka wineele ee gobolka galgaduud waxaad arkaysaa qoryaha noocyadooda kala duwan sida qoriga a k afartan iyo toddobada qoriga r b g-ga ama soomaalida ay u taqaano baasuukaha dabajeexa ama beeka m-ka booshash aad u fara badan rasaasta noocyadeeda kala duwan iyo agabyada kale ee militari ay isticmaalaan ee ciidamada qoryaha qaarkood ayaa waxaa dareemaysaa inay yihiin kuwa cusub islamarkaana qoryahan korkooda uu ku qoran yahay taariikhda labada kun afar iyo labaatanka oo haatan aynu ku guda jirno nin waardiye ka ahaa goob suuq ah ayaa lagu dilay dalka kenya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder keedsane wararka ka imaanaya ismaamulka bongoma ee dalka kenya ayaa sheegaya in la dilay nin waardiye ka ahaa suuqa weyn ee kimeyta ee ismaamulkaasi ku yaala waxayna wararku intaa ku darayaan in dilka uu u dhacay si arxan darro ah waxaana loo adeegsaday ceego ama margi qolyaha dilka geystay ee ismaamulkaasi ayaa waxay xilli habeen ah isagoo sheeqadiisa ku jira ku direen ceeji qoyskiisa ayaana waxay warbaahinta u sheegeen in dilkiisa ay ka war heleen aroornimadii hore ee shalay ciidamada booliiska ayaana magaca qofka la dilay ku sheegay jangolowa nabsiwa saraakiisha ammaanka ayaana laga soo xiganayaa in nabsiwa uu ilaalo ka ah xarun lagu dukaamaysto xilligii la dilayay dalka kenya ayaa waxuu ka mid yahay dalalka ay ka dhacaan dilalka loo geysanaya dadka shacabka ah waxaana marar badan ay warbaahintu soo tabisay dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaana uu ku soo aadayaa dilkani iyadu ay dalka kenya ka socdaan dibadbaxyo rabshado wataa dowladda federaalka ayaa markii ugu horreysay qirtay in askar iyo saraakiil looga dilay dagaalkii doraad ka dhacay deegaanka waninleh ee dhacaduleedka magaalada ceeldheer oo ka tirsan gobolka galgaduud muxsin xasan ayaa ka waramaya taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka ibraahim sheekh muxuyidiin ayaa isbitaalka digfeer ku booqday askar ka tirsan dowladda federaalka oo shalay lagu soo dhaawacay dagaalkii ka dhacay deegaanka waniile ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya askarta ayaa waxay rasaastu ka haleeshay meelo kala duwan oo jirkooda ka mid ah waxaana warbaahinta dowladda federaalka teeda muuqaalka ahi lagu baahiyey sawiro laga soo qaaday qaar ka mid ah askarta dhaawacyada la jiifa isbitaalka digfeer ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay jiraan askar iyo saraakiil lagu dilay dagaalka maalintii shalay ka dhacay waniile xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhankeeda si faahfaahsan ooga hadashay khasaaraha dagaalkaasi ku gaaray askarta dowladda federaalka ayaa sheegtay in ay dishay labaatan iyo toddoba askari oo ay qaarkood xaqiijisay in ciidamadii ay la socdeen ooga carareen goobta dagaalka halka ay ku dhaawacday soddon iyo siddeed kale qaar ka mida bulshada ku dhaqan deegaanka caadley ee shabeellada dhexe ayaa ka hadlay weerar ay kala kulmeen dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed sheekh cali maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaanka caadley ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamadana oo ay dadku deegaanku sheegeen inay ka marqaataan saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ay tilmaameen inay deegaanka ka geysteen dil iyo dhac ayna dadka u adeegsadeen hubka culus ee lagu dagaalamo sida garneelada garbaha laga tuuro iyo qoryaha u dhaca sida darandooliga ugu yaraan hal qof oo ka mid ah ehelada ay sheegeen in lagu dilay weerarkan ayna ciidamada dhac bahasan u geysteen dadka deegaanka qaar ka mid ah ehelada dadka ay dhibaateeyeen ciidamada dowladda federaalk oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warramay dhibaatooyinka ku dhacay dowladda hadda la sheegaa weligayna ma arag anaga deegaanka caadlayaa nahay waxay waddo ma arag oo wanaagay nala timiday iyadoona weeraraysa maaha waxaan ka aragnay afgalaasyo iyo jabshayaal iyo baasuuka nalaku garaacayo an aan ka helnay wanaag iyo waxaan ka sugayna waxaan ku hayna ma laha waxaa nalaku weeraray shaati dowladeed qabiilna ma weerarin annaga dowlaanna weerartay waxaana noo soo adeegsada nin layidhaha muuse daba dheere laaluushaa la soo siiyey waxaa noo soo adeegsada nin ceydiid layidhaaho muqaadiraadka ka ganacsada oo degaanka ceelbaraf wax naga damiintaan ba noo dadeeyana ma arag dilkuna wuxuu nagu dhacay sabti maalin sabdaadou nagu dhacay ilaa waaga wax raaligelin ka bixiyaa ma arag habeen sabdiyaa xoolo la qaatay oo dad la boobay masaakiina oo haweenaya carruura oon rag joogin xoolihiyay qabaan dhiiggaayay qabaan hantidaayay boobeen waxay qaateen mooto cusub oo hadda la soo gaday cabdibilahay ku xiriiriyeen waxaan dhaana xoolahaan ha noogu xiriirina cabdibilaha mootadaana waa cusub tahay lama hadalnayna yidheen naago annanka waxaan ka naha nimankaas cabasho waxaan naha deegaanka caadley wiilka ilahow doorahaaya ina dhashii ka soo qaateen ay ku garaaceen waxay ku dileen maxaanku idhahdaa bambo cabashaan nahay waxaan ka nahay maxaanku idhahdaa xasan ninka la yidhaha xasan dhicisow waa ninka nise heesto muuse daba dheere xasan hiiraale ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dowladda federaalka dhibaatooyin isugu jira dhimasho ay dhaawac u geystaan bulshada ku nool meelaha ay joogaan waxaana marar badan saxaafadda soo tabaysay dad ka cabanaya ama sheegaya inay waxyeelo u geysteen askarta dowladda federaalka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waanagainta